waxaa cirkays ku sii shareeray muranka ka taagan degmada saylac ee ku aadan doorashada duqa degmadaasi kadib markii xubno ka tirsan golaha deegaanka saylac ay maanta cod gacantaaga ku doorteen duqa ama meeyarka degmada saylac iyo ku-xigeenkiisa waxayna duqa degmadaasi u doorteen xuseen iidla barkhadle hase yeeshee tallaabadaasi waxaa ka horyimid oo qaadacay xubno kale oo iyaguna ka mid ah golaha deegaanka degmada saylac oo arrintaasi ku tilmaamay tallaabo aan la aqbali karin haddaba sahre ciidle nuur ayaa khadka telefoonkula xiriirtay duqa cusub ee degmada saylac loo doortay xuseen iidla barkhadle waxayna ka waraysatay doorashadiisan muran ka taagan yahay siday u dhacday
inkastoon ka xumahay degmadeenu waxay ka hadhay dalka intiisa kale moran aan dastuuri ahayn oo dhacay darteed habase ahaatee haddana saaka ilaahay dee wax soomada xataa iskuba goleel ku daatay sino kuma xumaadee haddana iminka hadduu saaka dhacayna waa alxamdulilah goobtaa waxaa joogay toban xildhibaan halka ay toddoba ka mid inay ka maqnaayeen waxaana kasoo qayb galay gafanarka gobolka selel iyo wafdi kale oo wasiiro iyo xildhibaano labada golobal ah oo dalka iyo salaadiin iyo coqaalo deegaanada ah marka toddobiyo tobankii xildhibaan ee golaha deegaanka ee degmada saylac ka koobnaa waxaad sheegtay toban ka mid ihiin ay goobta joogeen sidaana maayar iyo maayar ku-xigeen loogu doortay adiga iyo ku-xigeenkaaga oo labaduba kasoo jeedaan xisbiga kulmiye toddobada xildhibaan ee ka maqnaa golahu xaggay ku maqnaayeen iyagu dalka gudihiisi iyo jabuuti bay ku kala maqnaayeen sida la sheegay waxaa ka joogay toddobada laba nin oo kamidii magaalada ay joogtay waxaan u malaynayaa maran dad maxaa ahayda caqli darene ay geliyeen bay ku habsaameen baan qabaa marka muxuu yahay murankaasi aad sheegaysa inay ku habsaameen horta walaalo dee doorashadani tii koowaad mahee golaha deegaanka waa tii labaad doorasho kale oo golaha wakiilada ka dhacday madaxtooyada laba gooraa ka dhacday dadka halkani waxay u ekeysiiyeen in qolooyin loo kala tartamayay xal kale hala doodoono oo naga aan ku helno majority-ga si aan guddoomiya wakiiladabay lahaayeen degmooyinka badankooda isla wakhtiyo horaa lagu dhawaaqay maayarka iyo maayar ku-xigeenka ay yeelanayaan maxaa xasaasiyadda geliyey degmada saylac ee aada odhan kartaa mushkiladda ugu weyn wa idinku keentay waa runta walaashaydii wax la qariya arrinta maanta meesha ka dhacda xafladda lagu sameynay way ka weyneyd waxaana goobjoog ka ahaa baan kudha kana gudbaday gafanarkii gobolka selel iyo madaxdii laamaha dawladda marka wax la boobay iyo wax lala dhuuntay way ka weyn tahay horta waa dastuuri wax horta dastuuri iyo waxaan kayra dastuuriga in lakala qaato laisku laaqa maaha fadhiguna waa inuu noqdaa uun absolute majority markaan toddoba iyo tobanaan nahay sagaal xubnood baa majority-gu uu ku furmayaa koromka shirkuna intiina shuruud ahayd oo dhanna way noo dhannayd waa tahay marka xuseen erga ku sugan magaalada saylac oo dhowaanahanba dhexdhexaadin idinku jirtay maalmihii lasoo dhaafay maxaad ergadaasi istiraahdeen haddii aad kulanteen horta ergadadu ergadu waxay ka hadlaysay waxaa sidaa u sheegsay waxay ahayd muddada in dib loo dhigo si ay uga soo qayb galaan xubnaha maqan unbayba ku socotayba keliya diina waxaa u saamaxi waayey oo noo saa waan damaynay muddada waan la qaadanay dib baan bisha toddobiya labaatankeedii baynan kulanay ilaa maanta oo bishu kow tahayba inta udhexaysa waad arkaysaa intaana darteed dadkii waan sugaynay lakin nasiib daro way kasoo iman waayeen wayna aqbali waayeen sidaa bayna ahayd ergadana lama qadinin laakiin nin diiday baa bi'iyey eerna uma joojinayo haatan maadaama oo aada maayar cusub noqotay waxaa lagaaga fadhiyaa waxqabad iyo dardargelin maadaama oo golahaagii aanu israacsanayn oo toddoba xildhibaan doorashadaadiiba ka maqan yihiin sida aad sheegtayna qayb ka mida dadka degaanku aanay ku faraxsanayn arrintan sidee kuugu suurtogelaysaa inaad shaqo qabato oo adig iyo golahaaga deegaanku aada horumar u samaysaan degmada horta xuminta maqani haddayna xeer ku maqnayn goortii ay timaado ay iyadu ay usoo noqoto sharciga waa la dhaarinaya sida uu xeerku dhigayo goorta ay timaado hadday dhaarin weydana asa xumintu maba aha kolka aad leedahay sidee horumarka loo qabanayaa waxaa waajib lagu leeyahay dawladda qofka shicibkihii inuu dadka mas-uulka ah ee heer degmo ah heer gobola heer wasiira heer madaxtooye ah waxay ku leeyihiin dawladda keliya haddaad mas-uulkii tahay hoostaada ha lagu helo dawladdaata amni ha lagu helo ow ha lagu helo waxyaabaha aasaasiga ee degmada u kaabaha dhaqaalaha ah sida waxbarashada biyaha wadooyinka caafimaadka ah waxbarasho intaasunbay waajib ugu leeyihiin dawladda dadku shicibkii wixii kale ay ugu leeyihiin ay ku hadlaanba waa wax qaldan dadkuna iminka waxaan isleeyahay wuu baraarugsan yahay waxaa jira buu og yahay qof walba wuxuu garanaya waxay dantii igu jirtay waxayna danagu jira waa tay marka adigu sideed u aragtaa xalka ee xubnahaasi maqan sidii ay uga soo qayb geli lahaayeen golaha dadkiina doorashadii kadib aad u midayn lahaydeen oo aad danta gobolka amaba degmada aad uga shaqayn lahaydeen maxaa tallaabooyinka aad qaadaysa ka mid a
horta xubnahaasi waan is arki doonaa wayna kusoo noqon doontaa waad naqli doontaan waayo waa xubno la caburinayo xorriyadoodii iyo doorashada heleen laga celinayo oo laleeyahay cad buuran baa inoo soo socday hateginada lahayo weeyi waxa khiyaari ah ragga imaha labada nala joogta maanta halkan soo galaan nidhi intay soo diyaargalooden ba aro- aroortii horeba waxaa hor joogsaday niman xuma wadayaaloo wanaagsani u diiday dibna way u celiyeen oo inay nagala soo qayb galaan bay diideen laakiin iyagu diyaar bay ahayn labadaasi kuwa kalena sidaasi la eegun baa loo wadaa saa la gaadho anigu haddoo la yidhaaho waan soo dhaweyn doonaa waajibka saaran qofkaan u sheegayaa kolku doortaydee la doortay waajibka saarani maaha kaa waa iminka lagu akriyayo waajibaadka uu yahay ee inuu degmadeena ka qabto horumarinteeda iyo iswaa- nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda inuu yahay baan u sheegi doonaa iyo baraarujinta dadka wacyigelinta wixii iyo wixii lamid ah ayaanu beri doonaa insha allah wayna ku qanci doonaan sidaan qabo
kaas waxau ahaa xuseen iidle barkhadle oo xubno ka tirsan golaha deg deegaanka ee degmada saylac ay u doorteen duqa magaaladaasi dhegeystayaal waxaanaga xusuusina inaan la xiriirnay dhinaca kale ee diidan magacaabista duqaasi magaalada balse ilaa haatan ay noo suurtogelin in ay ogolaadaan waraysi haddiise ay taasi dhacdo waxaan idinku soo gudbi doonaa idaacadaha iyaga soo socda halkaad nagala socotaan waa voice of america dhinaca kalena wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan ee maalmahan ku maqnaa boorame xalna u raadinayay muranka ka taagan saylac ayaa galabta dib waxay ugu noqdeen hargeysa iyaga oo sida la sheegay faramaran wariyaha wariyaheenna magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa haddaba hargeyso waxa uu ku wareystay kulana kulmay wasiirka gaashaandhigga axmed xaaji cali cadami oo afhayeen u ah wafdiga madaxweyne ku-xigeenka somalilan ee booqday boroma
wafdi baanu ahayn dadka walaalaha ay sujiidistiisaas aanu u tagnay beeshii markaa aanu la joognay beesha kale ooana waa la arkay halkay dowladda isku sii arkay mowqifkeeda waanu ogay dabadeedna markii aanu halkaa tagnay arrintoo muwallaca oo shidan oo siyaasad la geliyey oo erayo dadka qaar oo aan sida ay ula jeedaba ahayn la koodgaraynayo oo dabadeedna meesha hulcaysa baanu annagu tagnay waxbaa naga soo gaadhay saysaydhkii hulaca hadilaa iyo matalan dhulka degan bay ahayd oo xagga dhagaxtuurku aanu gaadhin xataa dhagaxtuurkii oo habeenadaa gudahood la bartay baanu tagnay waa la kul waa waa waxa oo dhan waa u dulqaadanno macdama aan ummadda dowladdeedii nahay madaxdeedii meesha marayso axsaab hadday tahay xisbiga hadday tahay xaakinka ah oo guddoomiyaheedu marayo iyo guurtidii oo raggii ugu cuslaa ugu da'weynaa oo cabdiwaraabe ku jiro laakiin wasiir waxaa u tagteenba miyaanay ahayn dabcan waa la ogaayo inaad dee waxa hargeysa laga leeyahay oo wafdigan wuxuu utegi waxay ahayd inay labadan reer isu soo jiidaan haddana waxaa jira khilaaf weli ka taagan inkastoo maanta la doortay maayar iyo maayar ku-xigeen haddana dhinac ka midii weli kuma qanacsana sidan wax u dhaceen marka miyaan la odhan karin faramadhnaan baa kala soo noqoteen safarka niin borama qofkii khayr masheegaahi waa odhan karaa wuxuu doonu sheegi karaay laakiin qofkii xaqiiqada ogi laysa alkhabaru kalcayaan qofkii goobtayadaa joogi lahaa unbaa garan karaa waa dadku labaduba waa dad yacni xagga somalilan aad qiimahooda ku leh u tirsan ilaa madaxweyne matalan ka dardaarmay wafdiga intaa la ego baaxaddaa le loo diray halkaasaad horta dareenka ka garan kartaa ihtimaamkaanu siinaynay heshiisiinta iyo isu soo dhoweynta laakiin wax walba sidaa doonayso kuma dhammaadaan waxbaa bilo u baahan heshiisiinta soomaalidu wax ciyaara ma aha khilaafka naftiisu soo abtaristiisu wax ciyaara ma aha dabadeedna annagu intii waajibka yaga ahayd oo siyaasiyiinayd waxaanu aaminsannahay inaannu guul kala soo hoyanay waa la sii wadayaa heshiisiin laba beelood iyo wax sahal ku yimaadiyo maalin habeen ku dhammaado ma aha laakiin marxaladii laysku hayey caqabadii baanu nidhi hatan ha la furo sharciga iyo dimuqraadiyadda ha loo furo awgood waana la furay doorashadiina sidaan kuu sheegayo oo bay u dhacday ninay raalligelinayso nimaana raalligelin labaduba waa jirayaan su-aasha ugu dambaysa hal iyo labada kusoo koobayo saacad wasiir ha- iminka xagaa looga dhaqaaqaya haddii iminka weli arrintii taagan tahay een, sidee baad u- arrinta xagaa looga dhaqaaqaya ma ma taagna arrintii ma taagne ee, hadday arrintii taagan tahay waxaan u soo maba soo noqoneene arrintii dhinacii sharcigu siinayey baa guddidii isu dooratay oo waa dhammaaday wixii ee, hal kursi iyo meeyer iyo ku-xigeen iyana wax beelahaasu intay isu jiraan waxay isu yihiin iswada dhalay isku dhex jiraa ay isku nici karaan ku kala tegi karaan ma aha waxaanu aaminsannahay oo kaa dowladdu weli aanay ee, ka cagadhigina ku dadaalaysaa inay dhammaystirto isu keenistii iyo isu iyo dhammaystirkii taasu bilayna u baahan tahay wax saacado iyo maalmo u baahan maaha wasiirka gaashaandhigga somalilan axmed xaaji cali xaaj cali cadame oo warramay wariyaha iyaga ismaaciil xuseen farjar